bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu habeen wanaagsan dhegeystayaal waa habeennimo khamiis ah siddeed iyo tobanka bisha labaad ee februari sannadka laba kun lix iyo toban kusoo dhowaada qodobada wararka raadiyo muqdisho caawa ugu dooroon madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa galabta dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho kadib markii maantay uu booqasho ku tegey magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo xubno ka tirsan labada gole ayaa maantay garoonka aadan cadde ku soo dhoweeyey ciyaartooyda koob iyo toban jirada xulka soomaaliya oo dalka qatar kaga qayb galay tartanka kubadda cagta ee dalalka jaamacadda carabta munaasabad lagu xusayey lix iyo afartan guuradii ka soo wareegatay aasaaskii ciidanka asluubta soomaaliyeed oo uu ka qayb galay ra'iisul wasaaraha dalka ayaa maantay lagu qabtay magaalada muqdisho golaha wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya oo maantay kulankoodii joogtada ahaa ku yeeshay magaalada muqdisho ayaa meel mariyey dib u howlgelinta iskaashatooyinka si sare loogu qaado wax soo saarka dalka taliyaha ciidanka xoogga ayaa tababar u soo xidhay saraakiil ka tirsan ciidamada militariga tababarkaasi oo muddo saddex bilood ah uga socday magaalada muqdisho wasiirka kalluumaysiga iyo khayraadka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa u soo xidhay shaqaale ka tirsan wasaaradda kalluumaysiga tababar la xidhiiray ka faa'iidaysiga kalluunka ciidamada ammaanka ee maamulka jubbaland ayaa howlgallo ka wada magaalada kismaayo kadib markii xalayto wasiir ka tirsan maamulkaasi uu ka badbaaday qarax loogu xidhay gaarigiisa wararka dibadda ee caawa raadiyo muqdishona dhegaystayaal waxaa ka mid ah wararka ka imaanaya dalka gaana ayaa sheegaya ugu yaraan saddex iyo konton qof inay ku dhinteen shil gaari oo ka dhacay dalkaasi dalka turkigana weerar kale ayaa lala bartilmaameedsaday ciidamada militariga iyadoo lix qof halkaasi ay ku dhinteen intaasi dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa warkeenna habeennimo iminkana warkii oo fidsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa galabta dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho kadib markii maantay booqasho uu ku tegey magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maantay magaalada beledweyne waxa uu kulamo kula yeeshay odayaasha dhaqanka ee gobolkaasi hiiraan haddaba weriyaheenna nooga soo warrama magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ibraahim maxamed geedi ayaa iminka khadka taleefonka si toosa ugu jira ibrahim waxaad nooga warantaa bal madaxweynaha maantay booqashada uu ku tegey magaalada beledweyne iyo kulamada halkaasi cidda uu kula yeeshay
waad mahadsan tahay jaatamow madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo wafdu hogaaminayo ayaa maanta barqadii soo gaaray magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan waxaana garoonka kusoo dhoweeyey maamulka gobolka kan degmada saraakiisha kala duwan ee ciidamada amniga kuwa dowladda odayaasha dhaqanka waxaana madaxweynuhu uu kulan albaabada uxilyan la qaatay duubabka dhaqanka ee gobolka hiiraan ee beelaha kala duwan iyo weliba qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee gobolka hiiraan inkastoo kulankan oo ahaa mid albaabada u xiran yahay haddana ujeedada socdaalka ee madaxweynaha wafdigiisa iyo kulamadanba waxay ahayd in qaar ka mid ah beelaha dega ee gobolka hiiraan lagu qanciyo shirka maamul sameynta ee ka furmay magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe oo inta badan beelaha dega gobolka hiiraan ay saluugeen qaabkii halkaasi waxay ugu socdeen waxaana kulankan uu ahaa sidaan kuu sheegay mid albaabada u xiran yahay inkastoo markii dambe aysan jirin cid saxaafadda si gaar uga hadashay oo ujeedada muhiimka ah ee socdaalka madaxweynaha iyo weliba kulamada ee dhex maray dababkii odayaasha uga horbicisay saxaafadda
waa tahay ibrahim marka madaxweynaha dabcan kulamadii halkaasi uu kula yeeshay saxaafadda si toosa loolama hadlin markii uu soo dhammaaday marka arrimaha ugu waaweyn waxay ahaayeen in uu ku qanciyo bulshadaasi maamul usamaynta shabeellada dhexe iyo hiiraan
ha waa saas muhiimadda kulanka waxay ahayd in madaxweyne qaar ka mid ah beelaha dega gobolka oo si aada u saluugay qaabka u socdo shirka maamul usamaynta ka socda magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe madaxweynuhu waxauu sheegay in dadka dega gobolka hiiraan looga baahan yahay inay si buuxa ugu qayb galaan shirkaasi maadaama madaxweynuhu uu ku dhawaaqay in shirka jowhar uu yahay xaruntana ay tahay degmada buulo barde oo ka mid ah gobolka hiiraan inkastoo madaxweynuhu ila kula dhow ay sheegeen in madaxweynaha uu dib ugu soo laaban doono maalmaha soo socda magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan si loo dhammaystiro wadahadalka ee udhexeeya qaar ka mid ah beelaha dega iyo weliba madaxda dowladda
aad iyo aad baad u mahadsan tahay ibraahim maxamed geedi weriyaha warbaahinta dowladda ee magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan aad ayaad u mahadsan tahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo xubno ka tirsan labada gole ayaa maantay garoonka aadan cadde international airport ee magaalada muqdisho waxay ku soo dhoweeyeen ciyaartooyda kow iyo toban jirada xulka soomaaliya oo dalka qatar kaga qayb galay tartanka kubadda cagta ee dalalka jaamacadda carabta warbixinta warkani waxaa faahfaahinaya maxamed macalin xasan weydka munaasabadan lagu soo dhoweynayay ciyaartooyda da'yarta ay ka qayb galeen tartanka dugsiyada ee jaamacadda carabta laguna qabtay dalka qatar ayaa waxaa ka qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud wasiiro xildhibaano maamulka gobolka banaadir saraakiisha ciidanka booliska iyo xubno kale waxaana si diiran lagu soo dhoweeyey garoonka aadan cadee magaalada tan muqdisho kabtanka xulka koiy toban jirada dalkeena soomaaliya cismaan salaad cabdi oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay tartankii ay ka qayb galeen ayna ku rajo weeyihiin inay guulo badan u soo hoyaan soomaaliya waxaan ahay kabtanka iskuul muqdisho ahna qaranka soomaaliya aad iyo aad ayaa umaadsanaan inta aan ciyaaraha qaramanka aan ku sadheeyey ciyaaraha qaramanka kooxaha oo qaramanka oo dalkooda dhisan ayaa maanta barbardhac naga toogeen dalkeena soomaaliya ayaa maanta laga filin ayaa soo sameyn maasha allah intana inta inta inta inta kalena waxaa sameyn doonaa inaan kasoo badino dalalka dhisan insha allah intaasi kadib xarunta akademiyada afka soomaaliga ayaa carruurtan lagu qabtay xaflad lagu soo dhoweynayay oo ay ka qayb galeen wasiiro waalidiin iyo arday waxaana kooxda iftin ee wasaaradda waxbarashada xafladda ku soo bandhigtay suugaan ka turjumaysa magaca ay xulka kuwiy tobanjirada qaranka dalkeena soomaaliya usoo hoyeen soomaaliya gudoomiyaha gobolka banaadir ee dhanka sboortiga xasan aadan yabro wiish la taliyaha madaxweynaha ee dhanka waxbarashada axmed ismaaciil gudoomiye ku-xigeenka ururka haweenka qaranka canab xasan cilmi iyo xogayaha joogtada ee wasaaradda waxbarashada oo si wadajira goobta uga hadlay ayaa tilmaamay in aad faraxsan yihiin guulaha ay soo hoyeen ciyaartooyda da'yarta soomaaliyeeda wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare cabdulaahi bilal nuur wasiir ku-xigeenka wasaaradda xaamud cali xasan ayaa dareenka farxadeed la wadaagay bulshada soomaaliyeed in ardaydan laga soo xulay dugsiyada ku yaalla magaalada tan muqdisho hadalka badin maayo kulli farxadday ku soo wada ururtay farxadda waxa aynoo keenay wiilashan baa inoo keenay dhallinyarada ah waxaana idiin sheegayaa markii la abaabulayay toddobiyo toban iskuul bayn baanu abaabulay wakhti kooban bay ahayd toddobiyo toban iskuul abaabulkood baa ka soo baxday guushaasu ka soo baxday haddaannu iskuullada soomaaliya oo dhan abaabulno maxaad malaynaysaan waxaad malaynaysaan inaan ka helayno da'yarteedna wax walba yacni waxa weeye guulo ka badan bay inoo keenayaan aad baan u faraxsanahay waxaan la qaybsanaynaa farxadda ummadda soomaaliyeedoo dhan ummadda soomaaliyeed sidaad ogtihiin inta badan war naxdin leh war xun oo la buunbuuniyo oo la wadwado dad doonaya inay maaragtay waddanka looga qaxo oo looga cararo oo had iyo jeer war xun iyo ha la dhuunto iyo aqal ha la hoos galo iyo in calanka soomaalida sare loo qaadin ayaa ka buuxa waxa aan maanta ku faraxsanahay in war wanaagsan uu soo yeedhay warkaasi soomaali meesha ay joogto oo dhan labadii toddobaad ee la ciyaarayey meel kasti layskaga facebooka iyo websaydyada laysku waraysto in magacaa kor loo qaaday oo maanta la ogaaday in soomaaliya sidii hore aynay ahayd shalay maanta kibillo wasiirka isboortiga dhallinyarada soomaaliya maxamed cabdulaahi xasan nuux ayaa waxa uu sheegay inay tahay wax lagu farxo magaca ay soo hoyeen ciyaartooyda da'yarta soomaaliyeeda
inaynu u hambalyayno dhallinyaradeennii ciyaarta uga qayb qashay cayaarihii carruurta daada yar ee ka dhacay waddankaasi qatar runtii waxay ahayd ciyaartii ay soo ciyaareen waxay saamayn gaara ku lahayd dhammaanba geyiga soomaaliya oo dhan iyo kan kaleeta adduunka ilmaa intaas leeg oo aan horay uga ciyaarin meelo kaleeto inay muxuu ahaa waddanna ay carruurtooda haysato imkaaniyaad ku filan inay si ula soo tartamaan ka baxsan intii awooddooda ahayd iyo intii aan ka filaynayba arrintaasaan ugu hambalyanaynaa da'yarta soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in waxyaabaha ay soo bandhigeen xulka koytobanjirada ay tahay wax aad loogu farxo ismarkaana ay kor u qaadeen magaca soomaaliya uuna ku boorinayo inay isku duubnaadaan ciyaartooydanna aad iyo aada soomaalidu meel kastoo ay joogtana aaday ugu faraxsan tahay waxa aad qabateen iyo sawiradiinna iyo muuqaalkiinna iyo magaca soomaaliya meesha aad geyseen aad iyo aadaa loogu faraxsan yahay annaguna waa ku faraxsannaa raalligaan kana waa mahadsantihiin dawladda soomaaliya iyo dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaanba magacooda kora u qaadeen runtii marka waxaan rajaynaa waxbarashadana sida ugu fiicnaatiin cayaaro kaloo badan oo caalamka anina sidaa uga qayb gashin haddii alla yidhaahdo ha kala tegina isku duubnaada wada shaqeeya hala sii wado muxuu ahaaye barnaamijka oo tababarka iyo kudadaalka isboortiga madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa xusay in si gaar ah ay dowladda u samayn doonto abaalmarino lagu dhiirigelinayo guulaha ay soo hooyeen isagoo xuseyn isboortiga uu yahay kan magaca iyo sharafta dalka soo celiya si gaarana dawladdu waa insha allahu waa ayaga wasaaradda tacliimta somalia waa idin abaal marina haddii aa layidhaha soomaaliya waa idin abaal marinay adinkana waad waad u dadaasheen soomaaliya waa idin abaal marinay halkaasna maxuu ahay dadaalkana halkaas ka wada haddii alla yidhaha kala tegina muxuu ahaay tababarka wada joogteeya meel fiicanaad ka gaaraysaan waxaa waxaa magaca dalka iyo haybadda ummadda soo celiyaa koow waxaa ka ah isboortiga waxaa dadka walaaleeyo oo qabiil iskumaydaan imaanin kaba qabiil iskuma kiin keenin waxaa isugu timideen inaad isku iskuul tihiin isku da' tihiin isku wax aad rabtiin yah inta adinkoo la eg soomaaliya magaceeda meesha aad geyseen dad waaweyn oo jooga ma ayan gaarsiinin marka hawshaas ha ka harina dowladduna waa idinku taageeri haddii waa idinku garabis taagina insha allah xulka kooytoban jirada ee dalkeena soomaaliya ayaa waxa ay ciyaareen shan kulan oo saddex ka mid a ay ahayd tartanka jaamacadda carabta ee loo qabtay dugsiyada kuwa oo ay barbare la galeen waddamada qatar imaaraadka carabta iyo sacuudiga taasi oo si weyn ay ugu farxeen bulsho weynta soomaaliyeed tallaabada dhiirigelinta leh ciyaartooydu soo bandhigeen iyadoo ay jireen laba kulan saaxiibtinimo oo ay la ciyaareen dalalka lubnaan iyo cumaan kuwaasi oo midna ay badiyeen halka mid kalena laga badiyey
munaasabad lagu xusayey afartan iyo munaasabad lagu xusayey lix iyo afartan sano guuradii ka soo wareegatay aasaaska ciidanka asluubta soomaaliyeed oo uu ka qayb galay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa maantay lagu qabtay magaalada muqdisho warbixinta warkani waxaa faahfaahinaya cabdirashiid nuur ibraahim munaasabadda afartan iyo lix guuradii ka soo wareegatay markii la aasaasay ciidanka asluubta soomaaliyeed oo lagu qabtay taliska guud ee ciidanka asluubta ee kilomitir sban ee degmada kaxda iyadoona ay ka qayb galeen ra-iisul wasaaraha dalka guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka mas-uuliyiin ka socotay saddexda gole ee dowladda taliyayaasha ciidamada qalabka sida iyo marti sharaf kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharmaake ayaa salaan ka qaatay ciidanka asluubta soomaaliyeed iyo saraakiishooda waxayna ciidanka halkaas ay kusoo bandhigeen dhoolatus iyo gaadakaciyaar munaasabaddu ayaa heeso iyo rubaayado aada u qiimo badan ay la dhaceen mas-uuliyiinta kusoo bandhigtay hobolada ciidanka asluubta soomaaliyeed ee onkod xeeraalyaha guud ee qaranka doctor axmed cali daahir iyo taliyaha socdaalka iyo jinsiyadaha dowladda soomaaliya jenaraal cabdulaahi gaafo maxamuud ayaa tilmaamay in isbeddel wanaagsan oo ka muuqdo ciidanka asluubta soomaaliyeed taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sarreeye gaas maxamed aadan axmed taliyaha ciidanka nabasugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed cabdiraxmaan maxamed tuuryare cumda iyo taliyo ku-xigeenka ciidanka booliska soomaaliyeed jenaraal axmed dayib axmed oo halkaasi ka hadlay ayaa u hambaliyeeyey ciidanka asluubta soomaaliyeed qeybahooda kala duwan taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed sarreeye gaas bashiir maxamed jaamac ayaa ka sheekeeyey waxqabadka ciidanka asluubta soomaaliyeed isagoona u mahad celiyey shacabka soomaaliyeed ee ka qayb qaatay horumarka ciidanka asluubta soomaaliyeed xabsiga dhexe ee soomaaliya maxbuus ku jira dhammaadka bishaan inuusan dhul seexan doonin ee ninkasta seexan doono sariiro iyo toodari iyo baarkane mashruucaasoo kulli sugu dhanyahay ay maalgeliyeen bulshada soomaalida oo ah shacabkeedu ay dhiseen wasiirka cadaaladda ee xukuumadda mudane cabdulaahi axmed jaamac elkajiir ayaa bogaadiyey dadaalka dheeraadka uu muujiyey taliska ciidanka asluubta soomaaliyeed guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka soomaaliya mudane mahad cabdalla cawad ayaa sheegay in baarlamaanka soomaaliya uu si hufan ula socdo howlaha ciidanka asluubta iyo maxaabiista tallaabo wanaagsanna uu ka sameeyey taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed muddadii uu joogay annagoo baarlamaanka ah oo horjoogtaynta xukuumadda iyo waxa weeye ciidanka qalabka sida iyo xarumahooda iyo xabsiga dhexe iyo agoomaha annaga ayaa horjoogtaynteeda mas-uul ka ah waxaanu markhaati ilaahay ka nahay oo shacabka soomaaliyeed aanu markhaati uga nahay in hoggaanka bashiir iyo saaxiibadiisa kale ee ah ku-xigeenadiisa iyo hoggaamadiisa iyo ciidanku in ay qabteen shaqo boogaalin iyo sharaf soomaaliya oo dhan wey inay qabteen qabataan
ra-iisul wasaaraha xukuumadda mudane cumar cabdirashiid cali sharmaake ayaa u hambaliyeeyey ciidanka asluubta soomaaliyeed sanaguurada afartan iyo lixaad islamarkaana ciidanka qalabka sida ugu baaqay in ay wada midoobaan waxaan rajaynayaa jilaya hogayaasha ciidamada qodobka sida waa fadhiyaan inaa uga faaidaysto fursadan runtii inaad xooqu xun xooq wadaag iyo runtii tala wadaag inaad ku wadaan amniga waa hal amni waxa aan ka shaqaynaynaa amnigaasna hadduu asluub yahay hadduu military yahay hadduu bilis hadduu intelligence yahay waynu hal noqdaa runtii idinkuna aad noqotaan dadkii wada shaqayn lahaa oo runtii maaragtay yacni dalka kan ka saari lahaa marxaadda maanta ay taagan tahay ugu dambeyntii munaasabada ayaa waxaa looga mahadceliyey shahaadooyin lagu guddoonsiiyey guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidanka qalabka sida iyo askari ka tirsan ciidanka asluubta soomaaliyeed oo isna loo aqoonsaday askariga sanadka ciidanka wakiilka ra-iisul wasaaraha dhinaca xaquuqdii caruurta oo loo aqoonsaday inay si wanaagsan ay ula shaqaysay taliska ciidanka islamarkaana xil ballaaran iska saartay ilaalinta xaquuqda caruurta
golaha wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya oo maantay kulan ku yeeshay magaalada muqdisho ayaa meel mariyey dib u howlgelinta iskaashatooyinka si sare loogu qaado wax soo saarka dalka kulanka golaha wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya oo ahaa koodii joogtada ahaa ayaa waxaa shir guddoominayey ra-iisul wasaaraha xukuumadda mudane cumar cabdirashiid cali sharma arke waxaana warbixinno kala duwan looga dhegaystay wasaarado ugu horrayntii golaha wasiirada ayaa waxa ay cod u qaadeen laba xubnood oo u sharaxnaa in ay ka mid noqdaan guddiga talada ee bankiga dhexe soomaaliya ee loo yaqaano board of the bank labadan xubnood ayaa waxaa soo gudbiyey wasaaradda maaliyadda iyadoo golaha wasiiraduna ay oggolaadeen kadib markii ay ku qacneen aqoonta khibradda iyo shakhsiyadda labada mas-uul labadan mas-uul ayaa magacyadoodu waxa ay kala yihiin cabdirashiid maxamed siraaji iyo yuusuf maxamed cali oo ah aqoon-yahano dhinaca maamulka iyo maaliyadda sidoo kale golaha wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa waxa ay ka doodeen dib u howlgelinta ururka dhaqdhaqaaqa iskaashatooyinka soomaaliyeed waxaana golaha wasiirada ay ka doodeen muhiimadda ururka iyo waxqabadkiisa arrimaha horumarinta iyo gudaha iyadooiyo wax soo saarka khayraadka waxaana golaha wasiirada ugu dambayntii ay oggolaadeen ururkaasi golaha wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya ugu dambayntii waxay tacsi u direen shacabka iyo dowladda turkiga iyagoo uga tacsiyeyeeday dhimashadii ka dhalatay qaraxii shalayto ka dhacay magaalada ankara ee caasimadda dalkaasi turkiga kaas oo ay ku tilmaameen in uu yahay fal ka baxsan bani aadamnimada taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayaa u soo xiray saraakiil ka tirsan ciidanka militariga tababar la xiriiray dhinaca howlaha ciidamada tababarkaasi oo saddex bilood uga socday magaalada muqdisho warbixinta warkani waxaa faahfaahinaya ibraahim guudle isxaaq
taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sareeye gaas maxamed aadan axmed ayaa tababar u soo xiray lix sarkaal oo ka tirsan taliska guud ee ciidanka xoogga dalka oo muddo bil ah tababar gaara uga socday magaalada muqdisho waxaana tababarkan bixinaysay dowladda ingiriiska xiritaanka tababarkan sidoo kale waxaa ka qayb galay safiir ku-xigeenka safaaradda dowladda ingiriiska ee soomaaliya iyo madaxa xafiiska ingiriiska ee horumarinta ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed andrew awen oo ah safiir ku-xigeenka safaaradda ingiriiska ee soomaaliya ayaa sheegay in ay sii wadi doonaan taageerada ay siinayaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed tababarkan gaarka ah waxa uu ka mid ahaa tababarada aan siinayno ciidanka xoogga dalka soomaaliya sababta aan u tababarayno ciidanka xoogga dalka soomaaliyana waxa ay tahay in ay xaqiijiyaan oo ay ku guulaystaan horumarinta ammaanka soomaaliya dowladda ingiriiska waxay aqoonsan tahay in dalkan muddada burburka iyo dagaalada ku jiray uu noqon doono mid ammaan ah oo dhinac walba ka horumarsan taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sareeye gaas maxamed aadan axmed ayaa ugu horeyn u mahad celiyey safaaradda dowladda ingiriiska ay ku leedahay dalka soomaaliya wuxuuna kula dardaarmay saraakiisha tababarkan ka faa'iidaystay in ay gaarsiiyaan saraakiisha kale aanan fursadan helin masilaya magaca wasaaradda gaashaandhigga waxaan u mahadnaqayaa dowladda ingiriiska safaaraddeeda halka joogta gaar ahaan saraakiisha kooraskan bixiyey iyo kursooyinka kale aanu ka filayno mahadnaq weyn baan usoo jeedinayaa waxaana rajaynayaa dadaalka ay noo wadaan inuu maaragtay ay halkiis kasii wadaan ugu dambeyn taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo safiir ku-xigeenka safaaradda ingiriiska ee soomaaliya ayaa shahaadooyin guddoonsiiyey saraakiishan tababarka dhammaystay
wasiirka kalluumaysiga iyo khayraadka badda xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa u soo xidhay aqoon isweydaarsi ku saabsan ka faa'iidaysiga kalluunka kaasoo loo qabtay shaqaalaha wasaaradda warbixinta warkani waxaa faahfaahinaysa deeqa maxamed axmed munaasabadan siminaarka muddada labada maalina socday loogu soo xirayay iskaashitooyinka kalluumaysiga ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa waxaa kasoo qayb galay wasiirka kalluumaysiga iyo kheyraadka badda xukuumadda soomaaliya mudane maxamed cumar ceymooy iyo marti sharaf kale aqoon iswadaarsigan ayaa waxaa iska kaashanaya wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda xukuumadda soomaaliya iyo hay-adda faw waxaana lagu baranayay muddadii uu socday aqoon iswadaarsiga wax soo saarka kheyraadka iyo faa'iidada oo u leeyahay bulshada maxamed cumar ceymooy wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda oo gabagabadii munaasabadda ka hadlay islamar ahaantaana soo xiray siminaarka ayaa sheegay in wasaaradda kalluumaysiga ay mar walba u taagan tahay sidii ay iskaashitooyinka soomaaliyeed uga caawin lahayd kor u qaadista xirfadooda aqooneed aqoon isweydaarsiga ama sideedaba seminaarada loogu talagalay waa intaa maxaa yeelay waxyaabaha daruusta ladinsiinayo waxaa loo baahan yahay in la fahmo sideedaba ma fahmin ceeb ma aha ardayga hadduu yidhaahdo shaygaa iyo shaygaa mucallin ma fahmin waa in loogu celiyaa maxaa yeelay waxyaabaha ladinsiinaya waxaa loo baahan yahay in wax laga fahmo maxaa yeelay faadka waa shay nagu cusub wuxuu u baahan yahay in la barto wuxuu u baahan yahay laftigiisa ilaalin siduu sheegay waa runtii wuxuu u baahan yahay laftigiisa waxaan haddii wax noqdaan dayactarkiisa wuxuu u baahan yahay sidii looga faa'iidaysan lahaa saas darteed waxaan rabnaa barnaamijkan waa barnaamij nagu cusub seminaaradiisa iyo tababaradiisa iyo wax isu sheegiisa kuma ekaanayo halkan sidan hore uu sheegay uu asagana mudanaha u codsadayba ka wasaarad ahaan iyo anakoo weliba kaashanaynaa hay-adda la yidhaahdo faw waxaanu ballan qaadaynaa inaanu joogtayno laakiin halkii bilba bishiiba aanu marka dhigno aanan isugu yeerno sidaan oo kale ummaddaasi aanu ugu faa'iidayno u barno faa'iidada uu leeyahay shuruucdiisa oo u degsan oo laftigiisa dhibka uu leeyahay faa'iidada uu leeyahay waxaan macnaha waxtarkiisa intaasoo dhan waxaan rabnaa in ummadda halkan fadhida ee ka timid gobolka iyo gobollada soomaaliya oo dhan in barnaamijkaasi si waadix ah ay u qaataan ee sida loogu talagalay ay u fahmaan tababarkan ayaa dheer tababarkan ayaa dhiirigelin u ah kalluumaysatada soomaaliyeed taasoo u sahlayso inay ka faa'iidaystaan kheyraadka badda
ciidamada ammaanka ee maamulka jubbaland ayaa howlgallo lagu adkaynayo amniga waxa ay ka wadaan magaalada kismaayo kadib markii wasiir ka tirsan maamulkaasi gaarigiisa xalayto walxaha qarxa loogu xidhay warbixinta warkani waxaa magaalada kismaayo nooga soo diray aadan maxamed salaad
howlgalkan ay samaynayaan qaar ka mid a ciidamada jubbaland ayaa waxa uu ku aadan yahay xaqiijinta ammaanka guud ee magaalada kismaayo xilli markaasi ay ciidamadu baarayaan dhammaanba waddooyinka waaweyn ee magaalada kismaayo gaadiidka dadka shacabku ay isticmaalaan howlgalka ugu badan ayaa waxaa sulinaya ciidamada nabad sugidda ee jubbaland kuwaas ugu arkayo isguurshada xaafadda carley iyo sidoo kale suuqyada waaweyn ee magaalada kismaayo ma jirto saraakiil ka tirsan ciidanka jubbaland oo ka hadlay howlgalkaasi balse waxa uu kusoo beegmaya wakti maalintii shalay ahayd gelinkii dambe lagu qabtay qaar ka mid a rag markaasi doonayay in mid ka mid a golaha wasiirada maamulka jubbaland ay ugu dhigiyaan gaarigiisa waxyaabaha qarxa inkastoo markii dambe raggaasi gacanta lagu dhigay waxaa soconaya baaritaano ku aadan raggaasi iyo sababta keentay in gaarigaasi ay miinada ku dhejiyaan iyadoona hadda ay soconayaan baaritaano ku aadan sidii markaasi loo xaqiijin lahaa amniga ku a waa amniga guud ee magaalada kismaayo iyo sidoo kale baaritaano ku aadan xaqiijinta xaaladda guud ee magaalada kismaayo waxaa la arkayaa ciidamada maamulka jubbaland gaar ahaana kuwa nabad sugidda oo taagan isgoysyada magaalada kismaayo si markaasi ay u baaraan dadka shacabka ah ee isticmaalaya isgoysyada iyo sidoo kale suuqyada magaalada kismaayo waana howlgalkii ugu ballaarnaa ee dhowaanahanba ka dhaca meelo badan oo ka mid ah xaafadaha magaalada kismaayo aadan maxamed salaad radio muqdisho magaalada kismaayo
halka warkaasi aad kala socotaan waa rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya iminkana wararka dibadda ciidamada booliiska ee waddanka gaana ayaa waxa ay sheegeen ugu yaraan konton iyo saddex qof in ay dhinteen kadib markii gaari basa oo dad waday iyo baabuur weyn oo xamuula ay isku dhaceen waqooyiga waddankaasi gaana booliisku waxa ay sheegeen in shilkaani uu dhacay kadib markii ay isku dhaceen baabuur xamuula oo baabuur xamuula oo rar badan waday iyo gaari kale oo basa oo dad fara badan ay saarnaayeen gaariga baska ayaa la sheegay in gaariga xamuulka uu ka hor yimiday meel ku dhow magaalada lagu magacaabo kintabo wakaaladda wararka ee reuters waxay ka soo xigatay taliyaha ciidanka booliiska maxalliga ee deegaankaasi oo la yidhaahdo makwel in tiro fara badan oo ka mid a dadkii rakaabka ahaa ee baska la socday isla goobtiiba ay ku qurbaxeen waxauu intaasi ku daray ciidamada booliisku hadda in baaritaan ay ku hayaan shilkaasi baabuur oo ah kii ugu xumaa ee nuuciisa ee waddanka gaana ka dhaca muddo sannado ah website lagu magacaabo gwen news oo dalka gaana laga leeyahay ayaa isna waxa uu sheegay mid ka mid a dadkii rakaabka ahaa ee baska la socday inuu u sheegay in gaariga baska bareegiis uu halleysnaa taasina ay keentay in darawalkii uu xakamayn waayo uu ku dhaco baabuur xamuula ilaa saddex iyo labaatan qof oo dhaawac qaba ayaa lagu daweynayaa isbitaallada halkaasi baabuurka baska ee dadka waday ayaa la sheegay in uu ka baxay magaalada layidhaahdo magaalada layidhaahdo komasi isagoo kusii jeeday dhinaca waqooyi waana caasimadda labaad ee dalkaasi gaana kooxda gurmadka deg dega ayaa saacada ku howlanaa in burburka gaarigaasi ay ka soo saaraan dad nool oo ka badbaaday shilkaasi ciidamo ka tirsan militariga waddanka turkiga ayaa la sheegay maantay weerar kale in lagu qaaday koonfur bari ee dalkaasi turkiga waxaa la sheegay baabuur qaraxa in lala bartilmaameedsaday ciidamada gaari ay la socdeen iyadoo lix arin iyadoo lix askarina halkaasi ay ku geeriyoodeen weerarkani waxa uu imaanayaa maalin kadib markii weerar lala bartilmaameedsaday baabuur militari oo ay ku dhinteen dad ka badan siddeed iyo labaatan qof lixdan iyo kow kalena ay ku dhaawacmeen madaxweynaha dalka turkiga ayaa ku eedeeyey weerarkaasi in ay ka dambeeyeen kurdiyiinta dalka suuriya degan waxa uu sheegay afar iyo toban qof in loo xiray eedeymo la xidhiira weerarkaasi inay ku lug lahaayeen magaalada ankara ee xarunta waddanka turkiga ayaa qaraxaasi waxa uu ka dhacay meel ku dhow mid ka mid a dhismayaasha xukuumadda ee muhiimka ah waxaana ku dhintay siddeed iyo labaatan qof kow iyo lixdan kalena waa ay ku dhaawacmeen dhinaca kalena ra-iisul wasaaraha dalka turkiga axmed daa'uud oglo ayaa isna goor sii horreysay waxa uu ku eedeeyey kurdiyiintu in weerarkaasi ay ka dambeeyeen waxa uu tilmaamay ninka isqarxiyey in lagu magacaabo saalax najaar uuna u dhashay dalkaasi suuriya uuna xubin ka ahaa kurdiyiinta laakiin kurdiyiinta ayaa iyana war ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in aanay qaraxaasi ku lug lahayn iyagoo tilmaamay dowladda turkigu in aanay iyagu cadow u oqoonin waxa ay beeniyeen in ninka isqarxiyey ay yaqaanaan oo iyaga uu ka tirsanaa warkii oo dhegaystayaal caawa idinkaga imaanayey rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waa naga intaa cidda warkeenu u seegana waxa ay ka heli kartaa boggeenna internetka rediyo muqdisho dotnet